waxaa sare u kac laga dareemayaa qiimaha la iibiyo subag ariga suuqyada magaalada beledweyne kadib markii ay yaraadeen meelihii laga keeni jiray koombada subag ariga ayaa hadda maraysa qiimo dhan toddoba doolar ilaa iyo lix doolar halka markii hore uu mari jiray qiimo dhan shan doolar qaar ka mid ee ganacsatada iibiso subag ariga ayaa raadiyo beerlo ugu waramay qiimaha subaga iyo waxyaabaha sababay sare u kaca subaga arigaa sare kacay oon weynay oo aada u yaraaday xabad xabadkii la helana qaaliyo nagu soo galaa waago raqiisaa ku heli jirnay hadda laakiin waa qaaliyoobay lama helo marka subag lo-da xoogaa aa jabanaa iska helhelnaa awalka hore waxaa ku heli jirnay labaatan toban iyo sagaalaa ku heli jirnay hadda waa qaaliyoobay labaatan iyo shan labaatan iyo lix meelahaasoo maraa aaga saddexlaha saddexlaha waayo labaatan iyo lix labaatan iyo shan meelahaas aada lagu helaa ooba la arkaynba ariidii oo kale markaas saddexlahoo kalea markaa anaga gadina soddon iyo labo soddon aan sii dhahnaa say u qaaliyeeyeen anaguna walba koombaa ka raadi jirnay aan u saaranaa koombada toddobo lix iyo bar meelahaasaan gadanaa haddaa xoogaa caagadayaal weyweyfa ay ahelne waa meelihii laga keliya ariga hadduu roob helo oo cagaaro daaqo oo helo waa darara laakiin ariga hadduu xoogaa maaragtay cagaar lahayn xagaay xanfar ku kacay subag ma dhalaayo meelihii laga keeni jiray waa dee haaya waaba soo daldal lahayn soomaa wax yaryaroo biifbiifaa la iska keenaaday jalalaqaa laga keeni jiray jooharaa laga keeni jiray dhinacaan tiyooglo xudul waajibaa laga keeni jiray meelahaasaa laga keeni jiray dhowr meelaa subag looga keeni jiray magaalada laakiin hadda subag ariga waa yaraaday waa lix iyo labaatan sare kac baa jira hooye lix iyo labaatan awal laba iyo labaatan iyo siddeed iyo toban iyo baanu ku heli jiray saddexlah marka hadda lix iyo labaatan ayaa lagu qaaday waa la waayey qaalib uu noqday annagu laba doolar iyo hal doolar waxaanu ilaahay nagu sii aanu saaranaa marka saasaanu maaragtay aanu uga raadinaa shaa uga raadinaa koombada imise waayo koombada lix baanu siinaa lix lix doolar waana shan koombo qaadaya caaguna awalkii hore shan doolar iyo waxaas baanu gedi jiray shan iyo badh shan doolar meelahaasaan gedi jira wallaahi qofba uun waa nasiibkiisa suuqa wuxuu kala kulmo laakiin lix baan anugu gadaa meelihii laga keeni jiray ayaa laga waayey subag laga soo waayey oo saas laajigeed buu u yaraado dadkii keeni jiray baan laga waayey subagba marka sidaasaa sababtay subag ariga ayaa waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ay bulshada saa'idka u isticmaasho taasi oo saameyn ku yeelatay dadka danyarta ee ku nool magaalada beledweyne iyo deegaanada hoos yimaada islamarkaana aan awoodin ay iibsadaan